kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba aada joogtaan waana toddoba iyo tobanka bisha julaay sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhawaada dhegaystayaal warka redio wareer oo dhan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxay dardargelinaysaa qorshaha dib ukabashada soomaaliya iyadoona dhinaca kale la diyaariyey qorsho xasilinta gobolada dalka soomaaliya oo dhan oo xukuumaddu ay sheegtay in dhaqaale ay ku bixi doonto taniyo markii xukuumadda federaalka ee tobanka wasiir ay weheliyaan wasiir dowlayaasha iyo weliba wasiir ku-xigeenada shan iyo labaatan gaaraya ayaa iyana waxay soo baxayeen dhaliilo ku aadan qaabka dowladda federaalk iyo weliba wasiiradeeda ay u shaqeeyaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xooga ay saari doonaan sidii loo midayn lahaa ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa ahlusunna waljameeca taas oo guulaha laga gaaray ay tahay mid weyn sida uu ra-iisul wasaaruhu sheegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay muhiimadeedu tahay in ammaanka guud ahaan gobolada dalka la xoojiyo iyadoo la kaashanaya maamulada ka jira deegaanada ay doonayso in dowladdu ay maamulka kusoo dabaqdo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay kol hore sheegtay in dhaqaalo badan ay ku bixin doonto hirgelinta qorshayaasha nabadda iyo weliba dib udhiska dalka wasiirka warfaafinta boostada iyo weliba isgaarsiinta dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi cilmowge xirsi ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha la xiriira heshiiskii dhowaantan magaalada istanbul ee wadanka turkiga ku dhex maray dowladda federaalk iyo weliba somalilan cilmowge ayaa waxaa su-aal laga weydiiyey arrinta la xiriirta qaabka hawada soomaaliya loo maamulayo iyo weliba qaabka ay tahay in loo qaato dhaqaalaha kasoo baxaya lacagaha laga qaado diyaaradaha inta badan isticmaala hawada soomaaliya cilmowge ayaa waxa uu sheegay in somalilan iyo weliba soomaaliya ay heshiisyo badan arrintaasi ka gaareen isagoona tibaaxay in somalilan weli ay tahay meel ka mida soomaaliya
taas muxuu ahaay kolley waxaan u malaynayaa waxaan ka siin doonaa detail dhow mid iyada inaad fahamtaan baa rabaa waxwaa sovereignity wey waa waxawey dowlad ahaanshaha oo wax federaalka uu isagu iska leeyahay oo constitutional ayaa jira somalilan waa wada shaqeynayna guddi committee ah weeye waxaa lagu heshiiyey inuu tago hargeysa oo ka shaqeeya qaabka resource sharing loo qaybsanhayo waxa wadanka soo gala iyo muxuu ahay governance waxa loo yaqaan ama maamulka adeega loo qaybsanayo laakiin waxyaabaha la xiriira masalanba air space oo kale waa national issue federaala weeye taa marka waxay leedahay articles bay leedahay marka xoogaa dadku say wax maaragtay walbahaarka dadka ku jira meelaha qaarkood waan arkay in runtii aada loogu nunuxsaday saa ma aha saa ma aha waxa weeye waa committee joint ah oo si aan u aragnay ama documenti ugu soo gaaday ka shaqaynaysa report ama muxuu ahaye recommendation ka soo bixinaysa qaabkii loo wadaagi lahaa markii air spaceku uu nagu soo wareego air space waa la socotaa heshiis baan qaramada midoobay la galay saddex-iyo tobankii may muxuu ahaye sanadkan wuxuuna nagu soo wareegayaa kowda january afariy tobanka nagu soo wareegayaa marka committeegu waxay ka shaqeynayaan qaabkii wax loo qaybsan lahaa ayay ka shaqeynayaan somalilandna waa soomaaliya ka mid tahay muxuu ahay ka mid tahay oo hal baan nahay dowladeed
hadalkan wasiirka ayaa kusoo aadaya xili somalilan iyo weliba dowlada federaalk ee soomaaliya heshiisyo dhowra ay kusoo kala siixdeen wadanka turkiga iyadoona somalilan ay marar badan ku celisay inaysan marnabo ka tanaasuli doonin goonisutaaga soomaali weyn inteeda kale qaar ka mid a saxafiyiinta ka howlgala magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen qorshaha cusub ee saxaafadda ay dowlada federaalk ee soomaaliya ugu talagashay taas oo dhowaantan golaha wasiiradu ay ansixiyeen warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray maxamed nuur amiin iyadoo in dhawaalahaba ay jireen muranka ka taagan arrinta ansixinta xeerka saxaafadda oo golaha xukuumadda ay hore u ansixiyeen ayaa haddana waxaa qayladaan ay kasoo yeeraysay tiro saxafiyiin ah oo ka howlgala gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ayaa waxaa ku sugan wariyaal dhowr ah kuwaasoo qayladaan ka muujinayay muddooyinkii lasoo dhaafay xeerkaasi ay ansixiyeen golaha wasiirada soomaaliya waxaana maanta codkooda ku biiriyey ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusaj xogyaha ururka ayaana sheegay in loo baahan yahay in qodob qodobo dhowra wax laga bedelo si wada shaqayn ay u imaado waxaana qodobadii uu soo qaatay ka mid ahaa qodobka sheegaya in weriyaha elwareedkiisa uu sheego taasi oo caqabad ku noqon karta shaqada weriyaha uu hayo ummada soomaaliyeed waxayna waxayna sababaysaa buu yidhi in laga aamin baxa weriyaha uu waayo meel uu xog ka helo qodobada sharciga ay ku kordheen in haddii loo baahdo xabsiga laweyno elwareedkiisa iyadoo maaragtay maxkamada ku haboon oo awood u leh ay weydiin karto arrintaas saxafiinta soomaaliyeed iyo baada saxaafada u rasaxsiin karo arrintaas waxaan ka jawaabnay oo ah haddii weriyaha elwareedkiisa la weydiin karo oo uu sheego inay shaqada saxaafadaba ay soo soo gaabanayso isla markaasna maaragtay gudihii ay ku dhacayso in soo sikiisii la garbo isla markaasna in shacabkii ay ka aamin baxaan saxaafadii ay noqonayso midda labaad oo ah in qof weliyaba aan wax lagu aamin marka in la difaaco in qodobkaas laga saaro meesha isla markaasna la keeno qodob lagu difaacayo maaragtay in weerarka protection of sources in meeshaas ugu bedelo qodob kale inuu ahaa qodob kafraad aan u malaynayo oo meel uu ku kusaayo folaha saxaafadda qaranka oo hoos imanayo wasaaradda warfaafinta folaha saxaafadda qarankana waa heykabkii maamul laha saxaafadda waxa muhiimadu ay tahay oo meesha sharciga ku qoran waxay tahay inuu yahay heykel madax bannaan oo maaragtay oo saxaafadeed oo maaragtay kala imaanayo dowladda iyo maaragtay warbaahinta madaxa bannaan sidaas darteed in laga saaro waxaa lasoo jeeda in laga saaro folaha saxaafadda qaranka oo hoos imaana oo hoos imaanaya tasirdin laga saaro sida loo xaqiijiyo madaxbanaanida golaha qodob kale ayadana oo waxaa jiray ah qaranka tusaale ahaan oo kale golaha saxaafadda qaranka dadka bulshadoona xaqiiqa ay imaanayaan waxaa sharciga saxaafadda hadda golaha simigaladaan wuxuu soo jeedina in shan xubnoodna saxaafadda ka timaada shan xubnoodna wasaaradda saddexna baarlamaanka labana shaqeeyaqaana ay noqdaan marka meeshaasna xogaa xogaana meeshaas waxaan ka aragnay in maaragtay sharcigii saxaafadda qolihii saxaafadda ee maaragtay awoodiisii ay ay dowladii ay u bahanayso isla ahaantaana ay noqonayso in uu u ekaanayo in qolihii uu noqdo
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaana waxay hadalhaynta ugu badani ahayd xeerka saxaafadda oo dhowaan la filaya in loo gudbiyo baarlamaanka soomaaliya oo ayagana la filayo inay ansixiyaan ama ay ku celiyaan wasaaradda si waxyaabo badan looga soo bedelo dhanka kale iskahorimaad ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi bay ayaa lagu dhaawacay gudoomiyihii degmada baydhabo dhaawaca gudoomiyaha ayaana la sheegay inuu ka dhex dhashay laba ciidan oo ka wada tirsan dowladda soomaaliya kuwaasi oo iskahorimaad uu ku dhex maray gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan goob suuq ah oo murun uu ka taagnaa gudoomiyaha ayaana la sheegay in xabadda uu ku dhuftay mid kamid a ciidamadii halkaasi ku sugnaa inkastoo xaaladiisa caafimaad haatan ay tahay mid aada u wanaagsan muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada baydhabo ayaa ahayd mid xaaladeedu ay aada u degan tahay waxaana isku dhacani uu imaanaya iyadoo ismaandhaaf uu soo kala dhex galay ciidamada oo muran dhanka suuqa ah uu ku dhex maray goobta lagu dhaawacay gudoomiyaha degmada baydhabo ficilka ayaa noqonaya kii ugu horreeya ee ka dhaca gudaha gobolkaasi baay tan iyo muddooyinkii lasoo dhaafay maxamed nuur wardhe redio muqdisho halkaa warkaasi idinkaga imaanayana waa redio wardheer dowladda banama ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay markab siday shixnad huba uu kusii jeeday dalka waqooyiga kuuriya markabkan ayay ciidamada banama joojiyeen xilli uu ka yimid dalka kuuba kuna sii jeeday wadanka waqooyiga kuuriya waxaana ciidamadu ay ka baarayeen daroogo kadib markii ay qaybaha hoose ee markabkaasi ka heleen gantaalo iyo weliba hubba kala gedisan oo markabkaasi uu si qarsoodiya u siday markabkan ayaa waxa uu siday toban kun oo tan oo sonkora iyo weliba afar iyo labaatan kun oo hubka difaaca sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday waddanka kuuba oo qiray in markabkaasi uu hubsiday warkii waad kala socoteen idaacadda wardheer khiyaartana dhegaysanaysaa xilligan waa nagaynta waxaana idiin akrinaya anigoo ah maxamed cusmaan xabiib waana inoo mar kale haddii alla idmaynta ka horeysa amaana allah